degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose waxaa sanadihii u dambeeyey kusoo badanaya baabuurta yaryar ee loo yaqaano tagaasida kuwaasoo ay ku shaqaystaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmada iyagoona adeegyo u fidiya bulshaweynta ku dhaqan dhuuble iyo nawaaxigeeda qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata tagaasidoon waraysi la yeesha ayaa iga warbixiyey adeegyada ay bulshada u fidiyaan iyagoona ii sheegay in adeega toos ay u fidiyaan dadka degan danwadaag iyo tuulooyinka u dhowdhow magaalada magacayga waxaa waye cabdicasiis maxamed cabdi waxaana ka mid ahaa dhalinyarta ku nool degmada dhuubley khaasatan oo shaqadan waxaa shaqadeydana ay tahay darawal oo tagaas qaybta tagaasileyda ah marka shaqadeena ugu weyn waa taxi hase ahaatee waxaanu ka shaqeynaa meelaha oo magaalada dhexdeeda ah khaasatan sida danwadaag marka dadkana dad danyar bay u badan yihiin hase ahaatee dadka waan u gacan hadinayo waan lacag adi qiimo jaban baan ka qaadnaa oo shan iyo toban kun oo soomaali ah marka adeegyadaasaan usoo waan maxaa lihi jireen kusoo dhoweynaa dhuubley dhexdeed waan kas- waan ka shaqeynaa khaasatan wixii meelaha dhadhow oo magaalada agagaarkeeda oo intii markaa la tuuro laga soo noqon karo yaan ayaan aadnaa oo marka iyada aan islenaha waxbaad ka heleysaan adiga waxaa ka mid ah sida degelema meelahan tuulo burwaaqo meelahaas baan aadnaa bismiillah waan dhowahay marka hore magaceyga waxaa waa faysal cabdi cabdulaahi waxaan ahaa dhalinyarada ka shaqeysta magaalada dowley waxaan ahay tagsiile ka dhex shaqeysta magaalada gudaha dhexdeeda waxaan aadaa xaafadaha magaalada dowley ka yar fog sidoo kale danwadaagta oo kale ceel solar iyo iyo tuulo tuulo barwaaqa iyagana oo dersnal ah oo iyadana dowley yacni tuulada aan ka shaqeysano waxaa kaloo waxaa ka mid ah walaalahan dariskeedan oo dajabola iyo liwe kenya iyo xitaa diif kenya waan ahnaa meelaha noogu dhow iyo diif soomaali waan ahnaa